asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu caruurta islaamka ahaydee waxaad ku soo dhowaataan qisadii nebi shiith ibnu aadam calayhi salaam iyo qisadii nebiyullaahi idriis calayhi salaam nebi shiith ibnu aadam calayhi salaam waa mid ka mida wiilashii uu dhalay nebi aadam calayhi salaam waanu ka yaraa xagga da'da walaaladii haabiil iyo qaabiil bagaca shiith macnihiisu waxa weeyaan hibadii ilaahay sababtoo ah wuxuu dhashay kadib markii la dilay haabiil sidaa darteed ayaa aabbaheen nebi aadam calayhi salaam iyo hooyadeen xaawa ay ayaguna wiilkoodii ugu bixiyeen hibadii ilaahay nagu arsaaqay intaanu dhimanin nebi aadam calayhi salaam wuxuu u dardaarmay wiilkiisa shiith wuxuuna baray saacadaha maalinta iyo habeenka iyo cibaadooyinka lala yimaado nebi shiith calayhi salaam waxa ilaahay ku soo dejiye konton saxiifadood sida laga soo warinaya rasuulkeenna muxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu dhahay nebigeenna moxamed ilaahay wuxuu soo dejiyey boqol saxiifadood iyo afar kutub ilaahay wuxuu aadam ku soo dejiyey toban saxiifadood shiithna wuxuu ku soo dejiyey konton saxiifadood waxaa la sheegaa in abtirsinta dadka adduunka ku nool ay sii marto nebi shiith calayhi salaam sababtoo ah dhammaan ubadkii kale nebi aadam uu dhalay way dabar go'een nebi shiith calayhi salaam markii uu dhamminayey wuxuu isaguna usii dardaarmay wiilkiisii anuush oo isaguna sii waday dacwaddii ilaa inta uu ka dhimanayey anuush waxaa isagana uu usii dardaarmay wiilkiisii qaynaan qaynaanna waxaa uga dembeeyey wiilkiisii mahlaa'iil mahlaa'iil waa ninkii boqorka ka noqday toddobada qaaradood sida farrisiyiintu ay sheegeen waa ninkii ugu horreeyey ee bilaabay dhismaha magaalooyinka iyo dhufaysyada waaweyn waana ninkii dhisay magaalada baabil iyo suus mahlaa'iil markuu dhintay isagana waxaa uga dembeeyey wiilkiisii barduu isagana waxa uga sii dembeeyey wiilkiisii khanuukha khanuukhana waa magacuu leeyahay nebiyullaahi idriisa calayhi salaam nebi idriis calayhi salaam waxaa lagu xusay magaciisa iyo sifadiisaba kitaabkan weyn ee qur'aanka kariimka ah ilaahayna wuxuu yidhi wadkur fi lkitaabi idriisa innahu kana sidiiqan nabiya ku sheeg nebiyullaahi moxamed oo kitaabka qur-aanka nebi idriis wuxuu ahaa run badane nebiya ilaahay wuxuu ku tilmaamay nebi idriis inuu ahaa nin run badan oo nebi ah kana mid ahaa dadka wanaagsan ee ilaahay dartii ugu samray dhibaatooyinkii qoomkiisu ay soo gaadhsiiyeen idriis calayhi salaam wuxuu ahaa aqoon-yahan wuxuuna ahaa qofkii ugu horreeye ee qalinka wax ku qora iyo qofkii ugu horreeye ee dharka tosha nebi idriis calayhi salaam wuxuu socon jiray dhulka isagoo marba magaalo geli jiray oo ugu yeedhi jiray diinta ilaahay iyo inay ilaahay kelidii caabudaan oo ayna ka fogaadaan shirkiga iyo gaalnimada nebi idriis calayhi salaam wuxuu ahaa nin aad ugu dadaala cibaadada ilaahay waxayna malaa'igtu u qori jirtay camal la mida camallada bani aadamka adduunka ku nool xilliga maalintii dambe waxaa nebi idriis u yimi malag ka mida malaa'igta ilaahay oo ay saaxiibba ahaayeen wuxuuna nebi idriis malaggii u sheegay inuu rabo cimri dheer si uu maaragtay u siyaadsado camallo badan oo khayr leh oo ilaahay uu ugu qoro subxaanahu wa tacaala kadibna malaggii ayaa xambaaray oo geeyey samada afaraad markii ay gaadheen samada afaraad ayaa waxaa ka hor yimi malakulmowdkii oo ahaa malagga ilaahay u xil saaray inuu nafaha ka qaado dhammaan basharka malaggii xambaarsanaa nebi idriis ayaa wuxuu la hadlay malakulmowdkii ama malaggii dhimashada wuxuuna ku yidhi waxaan xambaarsanahay nebi idriis calayhi salaam oo ilaahay faray inaan halkan keeno ee waxaad u fiirisaa inta cimrigiisa ka hadhsan sababtoo ah wuxuu rabaa inuu muddo dheer u noolaado si camallo badan oo khayr ah loogu qoro malakulmowdkii ama malaggii dhimashada ayaa wuxuu yidhi subxaana allah waxa ilaahay faray inaan nebi idriis calayhi salaam ruuxda kaga qaado samada afaraad waxaanan isweydiinayey sidee baa ruuxda looga qaadayaa samada afaraad isagoo nebi idriis calayhi salaam uu joogo dhul kadibna malakulmowdkii wuxuu fiiriyey diiwaankii dadkii lasoo faray inuu oobsado oo uu ruuxda uu ka qaado mise waxa ugu horreeyaba nebiyullaahi idriis calayhi salaam dabadeedna ruuxdii ayuu ka qaaday nebi idriis wuxuuna nebi idriis ku gooriyooday samada afaraad ilaahay wuxuu qur-aankiisa inoogu sheegay subxaanah wa tacaala in nebi idriis sare loo qaaday واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا ku sheeg nebi allow kitaabka qur-aanka nebi idriis wuxuu ahaa runbadani nebiya waxaanan sare ugu qaadnay meel aad u sarraysa meesha nebi idriis sare loogu qaaday waa samada afaraad oo uu ku geeriyooday habeenkii la dheelmiyey nebigeenna moxammed sala allahu calayhi wasallam ee la geeyey samada afaraad ayaa wuxuu samada afaraad ku sii maray nebi idriis calayhi salaam nebi idriisna wuxuu salaamay rasuulkeenna moxammed sala allahu calayhi wasallam wuxuuna ku yidhi soo dhowow walaalkii iyo nebigii wanaagsanaayow haddaba carruurtii islaamka ahayday maxaynu ka faa'iidaynaa qisadii nebi idriis iyo nebi shiith calayhim assalaam waxaynu ka faa'iidaynaa in waalidku ay ku dadaalaan caqiidada ubadkooda waxaynu aragnay nebiyullaahi aadam calayhi salaam oo u dardaarmaya wiilkiisii nebi shiith calayhi salaam iyo shiith oo isaguna u dardaarmaya ubadkiisii waxaynu kaloo ka faa'iidaynaa qisadan in dacwadda iyo diinta la gaadhsiiyo dadka oo waxa ugu horreeya ee loo sheegaya ay noqoto tawxiidka iyo in ilaahay keligii ay caabudaan oo ay ka fogaadaan shirkiga iyo gaalnimada waxaan kaloo ka faa'iidaynaa in nebiyadu aanay aqoon u lahayn cilmiga ghaybka nebi idriis calayhi salaam muu garanaynin inuu ku dhimanayo samada afaraad keliya cilmiga ghaybka ama waxa ghaybka ku maqan waxa og oo yaqaana ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan kaloo ka faa'iidaynaa qisadan in ubadku ay yihiin irsaaqadda ama hibada ilaahay uu bixiyo ee uu siiyo ciddii uu doono carruurtii islaamka ahayde intayn qisadan mid lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu